بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد وللcaj asbaab cajsigii markaa biyaha laga cajisayey waxa uu yeelanayaa sababo keenaya axaduhaa midkood faqd lmaai biyo la waayo wey macnaheedu qofkaa uu ka caajisay wey biyihii oo waa la-yahay xisanoo waanu hayninba markaa inuu gebagabaysto wey fainta yaqana cadamahu biyihii inaanay jirin haddii uu yaqiiniyo tayamama bilaa alab de isagoon raadininba wuu iska gebagabaysan wain tawahama wujuudahu haddii uu ismoodsiiyo biyihii inay jiraan wajaba alabuhu waxa waajiba inuu ka baadi doono min raxlihi gurigiisa iyo wa rufqatihi dadka la socda rufqadu waa kuwa la saaxiibka ah ee isaga safarka la ah xataa yastawcibahum ilaa uu ku dhammaystiro baadidoonka isticaafku macnaha waa ilaa uu ka wada waayo aw laa yabqaa ama aanu harin min alwaqti waktigii uu u gebagabaysanayay ilaa maa yasacu salaata salaad wax ku filanun mooyaane oo haddii masalan ay keenayso dadka inuu ka baadi doono ha ka baadi doono ilaa salaadu ay gaabanayso oo waktigeeduna soo dhodhowaanayo oo in salaad laga tukan karaa un ay ka hadhayso inta ka horeysa wuu baadi doonaya walaa yajibu alabu inuu raadiyaa waajib maaha min kulli waaxidin bicayni dadkan saaxiibadiisa oo dhan inuu hebelow biyo ma haysaa mid walba yidhaahdaa dee waa cusri baa ku jira oo kama baxaya taa ilaan dad badanoo ama waxaa jira jaarla ama waxaa jira dee ay isku socdaal yihiin oo ay meel wada marayaan markaa inuu calaaqof u weydiiyo way ku adag tahay haddaa muxuu yeelaya bal yunaadii wuxuu u dhawaaqayaa man macahu maaun qofka biyahaya ama uu ku tuhmayey ayuun buu leeyahay war wax biyaa miya haystaan iyagoo wada maqlaya meelaha isugu yimaadaan si loogu soo sheego oo loo yidhaahdo waar hebel baa biyahayey walow bithamani lacag ba ha ahaato oo xataa haddii ay keenayso inuu ka iibsado dee kaashkiisa ha isticmaalo o ilan awalba bilaash laguma siinaynin dee ha ku weysiisto kolka ah uma yanduru xawaaleyhi hareerihiisu eegaya in kaana fii ardin mustawiya qofkani dhul banaan hadduu joogo dee ilika aragtaygu masaafo dhow ma aha far banaan haddii ay tahay dee hareeruhu eegayaoo bal in meelaha wax biyo ku haya iyo wax meel biyo u ana uu arko dee waa hal kiilo masaafo durugsan weeye meesha ishiisa wax ka qabanaysa wa ilaa haddii aanay meeshu banaanayn meel dee godad iyo sekado dhexdood iyo sideenan oo kale ay tahay meel wax ka bidhaamiyaaba aanay jirin taradada ilaa xaddi lqaws ilaa masaafadaa xadulqaws la idhaahdo ayuu noqnoqonaya yar warwareegaya markaa xadulqawskii buu sheegay waa meeshii looga soo gurman lahaa masaafada looga soo gurman lahaa hadduu dhawaaqo wahuwa bxayu meel weeyaan xadulqawski low istakaasa birufqatihi dadkan dee la socda waa rufqadiisu waa dadkan la saaxiibka ee la jira ay isku meesha joogaan hadduu istikaaso weydiisto u idhaahdo waar iisoo yaaca maca ishtiqaalihim iyagoo ku habsaabsan biaqwaalihim wa afcaalihim hadaladooda iyo ficiladooda iyagoo ku mashquulsan la akaafuuhu ay u hiilin lahaayeen waxaa dhici lahayd macnaha haddii uu idhaahdo waar hebelow intuu tuug helo bal iisoo yaaca intuu kor u dhawaaqo iyagoo weliba da iska shaqaysanayo qowl iyo ficilba ku mashquulsan ay kasoo gaari lahaayeen waa ilaa inahan dee wadooyinkan hareeraheena intay inoo jiraan in laeg inbaa qofka dhawaaqo laga maqli karaa xadulqawska intaasaan ku cabiri karaynaabuu kuleeyahay laakiin goortan laleeyahay war soo warwareego meeshan ha gebagabaysanine balorta biyo soo dayday qaydkanaa ku xidhan in lam yakaf haddii aanu ka cabsanin darara nafsin aw maalin dee naf iyo maal wax ka noqda oo waktiyaashan dagaalada soconayeen ee meelahan la isku haysto ama xabada ka jiraan ama tuugiba jirto de hadduu ismaqiiquun uu idhaahdo may biyaa halkan ka muuqda gebagabaysan maayo qasabada soo dhaansanaya dabeetana ama lagaga deebiyo ama lagu nabo dee dhibkeeday leedahay biyihii wax ka biyuu isagu ka hadlayay dee mushkiladka weyn baa timi marka islaamku dee ma laha qofka waxyeelo inuu markaa gaadhsiiyo naftiisa iyo maalkiisa lama doonayo aw saciida jabalan sagiiran ama waxa uu fulayaa buur yar oo qariiban u dhow oo meel yaroo taagan buur baqayd maahe dee gurigan kor u yar taagane guryaha kale ka dheerba hadduu dusha uga baxo meelaha wax biyo jiraan iyo dee uu arki karaa calaa kulli xaal wuxuuna lasii yar dheeraatay sheekh biyaha ha raadraadiyadii ama ha daydayadiibuu suurooyin u yeelay dhowra siyaabuhu daydaeya iyo meelaha uu ka daydaeya waa inaha ah laakiin inuu masaafadu rixlaysto meel dheer uu tago maaha ta laga hadlaya cusrigaas waa kii laga gebagabaysanayo culayskaas markaa culays lama doonayo qofki in la saaro waxa weeyaan meelaha ku dhown ha ka raadiyo wayajibu waxa waajiba an yaqaca alabu waktiganuu biyaha raadinaya inuu dhex dhaco bacda dukuuli lwaqti salaadan u gebagabaysanayo waktigeedu markuu galo unbay waajib ku tahay biyaha in uu raadiyo laakiin de haddii waajib la yidhi waxa iska fiican inuu marka horeba de iska sii sunna iska tahay ama way iska wanaagsan tahay inuu iska sii hubiyo kolka hore kolleyba laakiin waktigaa biyuhu ay waktigaa uu soo gasho salaada xilligeedu waa inuu hubiyaa inaan wax biyo agtiisa ka dhoweyn an yaqaca aalabu bacda dukuuli lwaqti salaadan waktigeedu markuu galun baa ninkan ay waajib ku tahay inuu biyihii soo daydayo fain alaba haddii uu haddaba biyihii raadiyo falam yajidhu oo uu waayo oanu helin biyihii watayamama uu gebagabaysto wamakasa i wamakasa mawdica halkiisanuu dabeedna iska sii fadhiyey wa araada fardan aakhara salaadii kale ee soo gashay buu doonay inuu tukado farad kale oo dee isagana u baahan in loo gebagabaysto ayuu doonay inuu markaa tukado fain lam yaxdus haddii aanu soo kordhin maa yuuhimu maan wax biyo moodsiiyo ama biyo inay jiraan shaki geliya oo dee shaki dambe haddaanu kusoo kordhin wa kaana tayaqana alcadama biyo la-aantana wuu yaqiiniyey bialab lwal raadintii horunbuu ku yaqiiniyey tayamama bilaa alab waxba raadin maayo uu iska gebagabay macnaha su-aasha isweydiinta le waxa weeye duhurkiibuu ninkii biyi raad raadiye waaba kan waayeyba meeshiibuu iska joog joogayo ama safar ha aada ama haba nagaadee qasabadiina may soo dhicinba dadkiina wax kale oo dee booyada u timid ma jirto casarkiina wuu soo galay de wax dambe oo tawahumi haddaanu jirin tawahumulma biyo dambe oo uu markaa ka shakiyey inay soo kordheen haddii aanay meeshii jirin dee imika ayarunbu iska gebagabaysana la odhan maayo mar labaad bal kacoo raadi yaa wuxuu ku jawaabi sawtaan soo waayey maxaa soo kordhay tuu sheegayaa waa taa wa kaana tayaqana alaba tayaqana alcadama bialab lwal tayamama bilaa alab mar labaad waxba baadi dooni maaye kol hadduu kolkii horeba biyahan waaye waxna aanay soo kordhin dee ha iska gebagabaysown wain lam tayaqan wain lam yatayaqanhu haddii aanu biyo la-aantan yaqiininin aw wajada ama waxa uu helay maa yuuhimuhu wax biyihii moodsiiya inay biyo soo kordheen wax markaa moodsiiyaa yimid kolka yaqiin baanu haynin amaba armay biyo soo kordheen buu ka fikiray markaas suurad buu tilmaan buu ka bixiyey bal sida biyuhu usoo kordhi karaan ka saxaabi daruur meeshan ka horay ama tiixaysa weeyaan wa rakbin jamac markaa soo kordhay weeyaan wajaba alabu alaana imika ha baadi doono ilaa min raxlihi dee gurigiisa mooyaane ilan guriga cidina ugama aqoon roone oo guriga inaan waxba kusoo kordhin wuu ogyahay laakiin meeshuu daruurta ufilayen wax ku da-een iyo ragbigan ama jamacan uu isyidhi biyay keenaan iyo dadkaa waa inuu bal waxyaro weydweydiiyaa ama meelaha hubiyaa macnaha qofkii dee haddii uu mukalaf yahay waxaa loo diidan yahay inuu taqsiir iyo cajsi sameeyo oo cajsi inuu ka muuqdaa baa la diidaya qofka wixii uu kari karayo waa inuu yeelaa wixii aanu karaynina dee waaba tan la yidhi laguma kalifin laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha wain tayaqan haddaba kolkii hore tawahum bay ahayd maa yuuhimuhu bay ahayd imikana yaqiin wuxuu uhelay wujuud almaai biyihii inuu helayo calaa masaafatin meel uu kasoo heli karayo yataradadu ilayha almusaafiru qofka musaafirka ah uu ku noqnoqon karayo lilxtiaabi wlxtishaashi marka uu xaabka soo guranayo xaabada ama xashiishka iyo asgogolka uu soo guranayo wahiya meeshanina fawqa xaddi lqawsi meeshii uu gurmad hadii uu waco looga soo gurman lahaa way ka yaro dheerta aw calima ama wuxuu ogaaday anahu yasiluhu biyihii inuu gaadhayo bixafrin qariibin qoditaan yar uu ku gaadhayo oo meeshuu joogaa waa doox kaa darraweyne ah oo kale aho dabeedna in yar hadii uu qodo dhudhun iyo meelaha dhibaato la-aan inuu gaadhayaabuu ogyahay wajaba qasduhu dee markaa ha raadiyo maxaa kaluu guri qofkani waa waxa uu doonaya biyo markaa masaafada uu ka helayaa waxay noqotay meel aan fogeyn oo halkii horena ka yaro durubsan xadulqawski waya dhaafsanta oo meelahan qofka musaafirka ahe markuu xaabada guranaya iyo marka uu asgogolka soo jaranaya iyo inahaas oo intii hore yar dhaafsan halkuu ka taradudo macnaa intuu mar ku tagu kasoo qaato haddana beritana uu kasoo qaato sidaa u wado halkaa haddii ay tahay dee ha ku noqnoqdo ha kasoo qaato biyihii haka raadiyo wajaba qasdu amaba dee ceelba biyihii inay dabad un joogaan waxba qeyd ma ahe xoogaa bay u yar baahan tahay tacab yar oo iska kooban oo waa bixafrin qariib xafriga qariibka ah waa wax dee aan u baahanayn hawl adagu intuu meelahan ka qaado hangool yar iyo biro yar iyo wax inuu niista soo qodo unoo dabeedna uu sidaa ku gaadho ceel biyihiisu dhow yihin oon dee joogiya waxa ahayn wajaba qasduhu wey masaa'ilkaa waa markaa labadaa masalo dee inuu biyihii raadsado wey lama odhanayo xadulqaws bay dhaafsan yihin ee mar haddii yaqiin aada uhubto dee ha ka baadi doono halka in lam yakaf dararan haddii aanu iyadana dhib ka baqanin haddii laakiin mar leyba dhibaata imanaysa diintani waa diin dabaacsan oo samxe ah oo qofka wixii uu karayun baa la saaray linafsin aw cudwin aw maalin aw inqiaacin min rufqatin wayushtarau lmnu cala alwaqt intaasoo arrimoodba waa inuu aamin u yahay naftiisa iyo xubnihiisa iyo xoolihiisa iyo xigtada uu la socdo inta midna waa inaanay ka kharibmayn wain kaana fawqa dalik biyihi haddii halkaasii dhaafsan yihiin oo meeshan asgogolka iyo xashiishka iyo xaabada iyo laga soo guranayo haday dhaafsan yihiinba biyihii falahu tayamum dee ha iska gebagabayso fain lam tajiduu maan walam tajiduu maan tii un weyn aydaan biyo helintii un baa meesha kasoo baxaysa walaakin istidraak buu raaciyo waxau ihi in tayaqana hadii uu ninkani hubo annahu isagu low sabara ilaa aakhiri lwaqti ilaa salaada waktigeeda dambe hadii uu sabro lawajadahu biyihii inuu helayo faintidaaruhu afdal dee inuu iska sugaa wanaagsan tala waxa uu hubaa waktiga biyuhu soo dhacayaan inay tahay hadii dee casarkii oo kale ay tahay afartii ama ilaa afartiiyo barhkii haddii booyadu sugayo waktigaa inay imanayso ayaa loo sheegay waanuu hubaa ha iska sugo kolkaas waa tayaqun marka la idhaahdo si uu ku yaqiiniyeyda wixii waa inaan shaki ka joogin dee ilaa aakhiri lwaqti lawajadahu faintidaaruhu afdal intidaarka afdala litakuna asalaatu bilwudu si dee bilwadu'i si biyaha uu ugu weysaysto salaadiis wain dana ayra dalika taa si aan ahayn hadii uu malaynayo oo macnaha waxa uga jeedaa yaqiintaasi hadii aanay jirin falafdalu tayamum awala lwaqt salaada waktigii bilowga ahaa ha iska gebagabayso ha iska tukado oo labadii nin ee nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markii hore way soo gebagabaysteen dabeedna biyay waayana way gebagabaysteen markaasay iska tukadeen iyagoo casarkiiba jooga ayay beeheleen mid baa soo celiyey isagu midina wuu iska gaabsado waxba muu soo celin markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mid waxa uu tilmaamay inuu sidii sunnahayd waafaqay midna inuu laba ajri leeyahay ayuu sheegay soo celintii maaragtay uu soo celiyey marka halkay ka tixraacayaan waa halka xadiidka walow wahadahu insaanu maan hadduu qof biyo siiyo qofkii halkan iska fadhiya biyaha lahaa ilan baabutayamun baynu ku jirnaaye iyo biyo la-aantii ayuu suurooyinkeedii sheegaya waxyaaba iska dhici kara wey waxaanu ka hadlayaana qof baa biyo siiyey aw aqrabahu iyaahu ama biyuu amaahiyey aw acaarahu ama uu irgiseeyey dalwan wadaan oo wadaan la-aan buu la dhaansan lahaa wadaan buu udhiibay lazimahu lqabuul intana arimoodba inuu aqbalaa waajib bay ku tahay wain wahabahu hadii uu markaa biyihii yidhaahda istiqaado wain wahabahu hadduu qofkan siiya baan leeyahay aw aqradahu ama uu amaahiyo samanahumaa lacagtoodii falaa ma yeelayo masalooyinka hore uu ka hadlaya saddexda masalo hore waxa weeye biyo uun biyuun bay ku saabsan yihiin xagga lacagta maaha biyuu daydayayo qof baa yidhi iskaba qaado caagada ama waxaa bu ihi waan ku amaahiyey dee goor dhow intaa in leeg un ikeen caagadan uun aan ku sii siiye sii amaaho oo ii soo celi ama waxa uu ihi ma biyo la-aanta ma waxa kugu wacan ina wadaan baad la-dahay oo dalwiskanba oo iska dhaas oo dee goordhow isoo celi iga cariyayso dee inuu aqbalaa waajib bay ku tahay waa wixii u baahnaa midda kale imtinaankeeduna wuu yaryahay had iyo jeer arrimaha maacuunka iyo adeega la siiyunba had iyo jeer kamid yihi dadku qoysaska markaa jaarka ay kala qaataan inta la isugu mana sheegtaana way yar tahay laakiin haddii uu yidhaahdo haddii aada biyo doonayso waxaan ku siinayaa lacagtii hoo iska qaado oo soo iibso amaba kunkaa shilin baa baan ku amaahiyey dee biyo raato inuu aqbalaa waxba waajib maaha oo kol hadday lacagba gashay intay dadku isugu mana sheegtaan ayaa iyada iska badan bay leeyihin licidami lmanna minna mana seegashada ayaa weyn wain wajada lmaa qofkii hadduu biyo helo aw idal wadaan buu helay hadduu wadaan la-aan la dhaansan lahaa kuwaasoo yubaacaani lagu iibinayo bihamani mili sicra suuqi wahuwa amanuhu sicra suuqii buu sheegayaa amanulmiligii wahuwa amanulmiligaasina amanuhu fi dalika almawdic meeshaa la joogo lacagta lagu iibsado shaygaa wey goobtaa iyo wadalika alwaqt xilligaa isagaa lazimahu waxaa ku waajiba shiraahu dee inuu iibsado in wajada amanahu hadduu weliba lacagtii biyahan helayo faadilan can daynin daynna iyadoo dheeraadka ah ninkani waxa uu helay biyo halkanaa booyadii maray haddii uu ceel dul taagnaayo uu lahaa wuxuu darana wadaan buu arkay laakiin mid waliba waa lacag oo mid bilaash lagu siinayaa ma jiro markay xaaladdu caynkaa tahay qofkan waxaa la leeyahay iibso haddii aada lacag helayso mar haddii aada lacag hayso dee iska iibso laakiin iibkii baa saddex qeyd loo xidhaya goortu biyaha iibsanaya ee aanu tayamumeyn oo horeysaa waxa weeyaan in sicra suuq uu yahay markaa sicra suuqii wuxuu ku xadiday goobtaa iyo waktigaa la joogo waktigaa la joogo iyo meeshaa la joogo sixirkii lagu kala iibsanayay biyaha waa inay oo biyo marna way qaaliyoobi karaan marna way jaban yihin laakiin isaga waa inaan si gaara loogu qaaliyeynin haddii dee hargeysa iminka ay ka marayaan shirikaanku kun kaa shilin oo isagii la yidhaahdo laba kun keen maya markaa ma iibsanayo waktiga iyo goobta ayaa la eegaya ka laba ka saddexaadna waxa weeye dayntana waa inay dheeraad ka tahay lacagtaas oo haddii dee dayn ay jirto waanu iskaga bixiyaa bay leeyihin marka ilan daynku waa musiibe xaqa ilaahay waxaa ka horeynaya marba kaa aadama oo ku binaysana cidhiiri iyo muran isagu wahuwa biyahanina bihamani milihi wahuwa hamanuhu fi dalika almawdic wadalika alwaqt lazimahu shiraau in wajada hamanu in wajada hamanahu faadila can dayn lacagtii oo dayntii ka dheeraada waa laga yaabaa laakiin dee in daynkaas uu kala duduwan yahay oo kii sii yaradkaanaya ama waktigiisa uu xaalad ahaaye aanu ahayn inkastuu isagu walow muajalanba raaciyay daynkaas waktiba ha ku xidhnaado adigu waxaa kole halkaa ka muuqanaysa samaaxadda shareecada daynkii ama iminkaa lagaa doonayo ama muddo kadibba ha lagaa doonaye lacag haddii aada haysato oo arrinkii dee biyo iibsiiyo lacagtaa uu noqdo inaad iskaga bixiso iyadaad udhigay ilaahay tan wuu ku ruqseeye ruqsadiisaad ka faaidaysanaysa daynkan waajibkaana waad iska bixinaysa wuu sii wadayo markaa waxau ihi faadilan inuu ka badan yahay baa shardiya can dayn inuu ka dheeraadi iyo wa muanati safarihi dhahaaban wa rujuucan muanat safarna waa inu dheeraad ka yahay sahaydii haddii aad musaafir tahayna biyahaagani ee lacagtani waa inay dheeraad ka yihiin sahaydii sii socod iyo soo socod go-anba sahaydaadii waa inay dheeraad ka tahay oo waxaa la diidayaa qofkii in dee sahaydii ay ka go'do oo biyo isticmaalo ku jiboodo fain imtanaca min bayci iyadoo waxaan oo qayda la helay haddii uu markaa diido inuu iibsado biyihii wa huwa mustagnin canh isagoo lacagtiina dee uga maarmaya intaasoo arrimood aynu soo sheegnay aan ugu baahnayn fain imtanaca de cafwan haddii uu diido min baycihi kii markaa aad ka iibsan lahayd oo dee mushtari iyo bayc baa kala jira lazimahu shiraahu bay kaa hore soo hayd kan shiraaga sameeyaa waa ka wax doonaya kan kale ee beeca sameeyaana waa ka biyaha ayaa wax siiibinaya booyadlaha laftiisii baa mid qafal xun nooday markaasuu yihi adiga waxba kaa iibin maayo imtanaca min bayci kaa iibin maayo buhi adiga haku xiiqinadeeda wahuwa mustagnin canh ninkan biyaha hayaana wuu ka maarmaya oo waxaan iib buu hayaa laakiin isaga laftiisa cabid iyo cid kale oo baahan iyo uma hayo iib buu waxaan u hayaa hadda wahuwa mustagnin canhu waa kan biyaha haya lam ya'kudhu qasban xoog kama qaadayo oo odhan maayo iska eg waysaan u baahanay waysadii ilaahay ayuu naga hor joogaa odhan maayo oo qasab kagama qaadayo ilaa licatash dee in haraad jiro mooyaane hadduu haraad jiro dee markaa waa laga qaadi doonaa intoo laga maroojiyo ayaa la odhan doonaa qiimayso adeer linafsihi aw aadamiyin muxtaram talzamuhu mu'anatu isaga iyo reerkiisii haddii ay haraad surbacaadayaan oo ninkanina biyihii uu ka maarmayo oo uu iibsan karaya u yidhaa idinka iibin maayo intuu ka qaado lacagta ugu shubaya hadday dacwoodaanna dee waxaa loo eegayaa un kitaabka dadkay u tegeen waa dad islaamaho iyaguna xaqan inuu kulahaabay garanayaan oo dabeedna way uga markhaati furayaan waxa haddaba uu ka hadlay markii hore biyo qofkii weyse ahaan ugu wada filan buu soo xusayey imikana qofkii oo biyihii badh helay ila wa iska dhacdaay intood weyse sidato inaad badh cabto dabeedna baaqigan kale aada iska sidato markaa biyo ku wada filan baanu qofkii haynin siduu odhanaya walow wajada bacda maain biyo barhkood buu helay laa yakfii tahaarata in ay u wada weyseeyaan ama ay u wada maydhaanna biyahana kuma filla lazimahu isticmaalu dee intan horta ha iska isticmaalo uma tayamama lilbaaqi inta kale jidhka soo hadhayna dee ha isaga gebagabayso ilan intuu karayay intuu karaya waa intaas intuu karaya waa intaas oo waxay biyahani uka ugu filaanayaan sidan uu sheegi doono wejiga un ama wejiga iyo gacmaha iyaguna ku maydho adimadana dee ha u gebagabaysto laakin walam tajiduu maaan waxay imanaysaa markuu intan isticmaalo de ilaan haddii kale intani ag taallo waa inu horta khaarajiyaa dhan un ukaxeeya sida haddaba uu u isticmaalayu sheego waxau ihi falmuxdisu falmuxdisu kii waysada lahaa yuطahiru wajhahu uma yadayhi cala tartiib wejiguu maydhayaa haddana gacmuhu ku xigsiinayaa sidii dee tartiibtu ahayd madaxaa kusii xigay adimada bala iska isticmaalo isagoo si fiican u isticmaalaya ilaa halkay la gaadho sida ay u kala horeeyeen un xubnuha ku wado hadday wejiga ku go-aan iyo haddii ay labada gacmood iyo hadday mid ku go-aan iyo ilaa adinka midigta hadday gaadhayaan sidaa sameeya hadii xataa dee uu dareemi karayo marmar inuu isticmaalo ay ku wada filaanayaan waa u gudbaya waljunubu kii jinaabada lahaana yabda-u bima shaa meeshuu doonu ka bilaabaya wayundabu waxaa laakin la suneeyey taqdiimu aclaa badani jirkiisa qaybta kore inuu soo maydho madaxa iyo intaa feedhaha iyo garbaha iyo inuu kusoo maydho gacmaha iyo ayaa wanaagsan xaggaasaas dee sunaa in laga soo bilaabo laakiin dhinacii uskig badan uu door bida inuu ku maydho hadii uu ay gaadho inta soo hadhay engeganna wuu gebagabaysan doonaa un markaasu dabeed cibaadadii iska wadanaya intaasoo dhan wuxuu kaga soo hadlay waayitaankii biyaha la waayay sababkii u horeeyey wey asabab thani sababka labaad qofkii uu u gebagabaysan karaa taa hore waxay ahayd faqd lmaai xisan tanna waa faqd lmaai sharcan biyihii buu kolka hore la'aa buu soo taaban lahaa tanna way jiraano sharcinimu u waayay marka walam tajiduu maan ayay labaduba soo wada gelayaan haddaydaan biyo helin oo xukman aw xaqiiqa labadaba way noqonayaan haddii ay xukman loo waayo waa tan iminka uu ka hadli doono oo sharcigaa u saamaxay inaanu isticmaalin ee meelahan kale uu duwo xaqiiqatanna waa taa hore خو الثاني السبب الثاني خوف عطش نفسي نفسي سيبو هراب وغياب يا ورفقته تسكي للسعودي يا وحيوان محترم معه يا حيوان لما موسى يلا السعودة ولو في المستقبل ما هلا بعض في المستقبل بقى بيه هلا بعض تأثير الباريها دبكها يستاوح لغاية بين وذاتي هل كان يستحريب oo dee isticmaalaya biyihii iyadoo dadkii caruurtiiba ay biyolaan la dhimanayaanu idhaahdo weysooyinka noo soo biyey toban weyse halkan intay isku daba galaan iyagoo tobana dabareerkiina hantii keli hayd ba loogu shubo goor dhowna la haraado marka xaajadu markay caynkaa tahay xigmadii baanu garanayo xurmadii dadka sidaa awgeed kol haddii haraad meeshii uu jiro oo dad iyo xoolo loo baahan yahay mustaqbalkaba ha ahaado beri iyo saadama iyo maalmaha kuxigaba ha ahaatee biyaan waxaa loo dhigayaa nafs fii kulli kabidin rad ajr beer kasta oo qoyanoo la waraabiyo dee abaalmarin buu leeyahay marka xayawaanka dee naftiisii iyo rufqadiisa saaxiibadiisan kale ama dadkan dee meesha wada degani hadday qaararaadan yihiin goonidiisa un waxu miisan maayo waxbay la qabayaan xayawaankii baaba lagu yihi markaa waa ku jira dee xoolihii noolaayi wy ayr muxtaram kuwan markaa ayr muxtaramken iyaga biyaha la siinayna laleeyahay raadka udhintee waxa weeye alxarbiyu kii gaalka ahaa ee kristanka faafinaya walmurtad iyo kii isaguna diincayga ahaa ama ilaahay bacay wazani lmuxsan kii isaguna xaasalo lahaa ee sinaystay walkhinziir doofaarkii gaaladaba dee ariga ay ka dhiganayeen waalkalb alcaquur iyo bahalkaa aygee dadcunka ah waalfawaasiq fawaasiqdaasina waa xayawaanadii yaryarka ahaa dee xadiidku sheegayay khamsun fawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram wayaxrumu lwuduu xiinaydin kol haddii ciddaasi ay u baahantay in lagu weysaystaa biyo xaaraan kol haddii dadka ciddaa aynu soo sheegna ay u baahan yihiin in lagu weysaystaa waa xaaraan fayatazawadu wuu biyihii sahay qaadanaya oo wuu sidaya lirufqatihi dadkan la socda ee yaanu dee isagu mas-uulba ka ahaanine kuwan la socda u sidaya wayatayamamu bilaa icaada isagoon soo celinaynin salaadiibu iska gebagabaysanaya halkaa safarku biyaha ay iska sitaan dee haraadka ayay iskaga ilaalinaya cibaadada ilaahayna waxa uu kaga aqbalayaa inay iska gebagabaystaan athaliu sababka saddexaad ee keeni kara cajza almaa in biyo lalayahay keeni kara amaba tayamumkii banaynaya maradun waa xanuun xanuunkaasoo yakaafu macahu uu ka cabsanayo talafa nafs inay naftiisii dhimato aw cudwin ama xubin uu wax noodo aw fawaata manfacati cudwin ama xubin dheeftii baa tegaysa aw xuduuha maradin makuuf xanuun dhib leh ayuu isleeyahay wuu kugu iman aw ziyaadata maradin ama xanuun buu isleeyahay wuu kugu kordhi aw takhiira bur'in ama bogsigii nabarkaa dib dhacaya aw shidata alam ama xanuunkaa ku badanaya aw shaynan faaxishan ama ceeb fool xun baa imanaysa hadduu biyahan isticmaalo fii cudwin daahir xubin muuqda ayay foolxuma ku imanaysa intanoo arrimood mid kamid ihi marka uu yimaado biyii wuu iska daynaya biyihii wuu iska daynaya xadiidkii aynu shalay soo sheegaynay baana dee daliilo ah ninkii nabarku uu ku dhaco yidhi gebagabaysi waxii baneeye may helaysa ay markaa lahaayeen maya ee biyihun isticmaal uu nebigu lahaa bal may dadka su-aalaan inamaa shifaau lcayi su-aal waxaa kaloo dee isagana aynu soo xusnay xadiidkii camr bnu lcaas ee intuu gebagabaystay isagoo jinaabo leh asxaabta uu sidaa ku tukiye taxqiiqna uu ku sameeyey masaladiisaasoo aayaddii u daliishaday nebiguna uu tawqiiciyey calayhi salaatu wasalaam wuu saxeexay arrintaa markaa qofkii ama xiiqda qabay ama baashan oosta laydhaa ama kolba-aar iyada waxaan lagu tilmaamo dee haddii dhibaata ay ku imanaysa biyihii waxuu ku diirsaday iyo meel dugsiya iyo aanu haynin waa walaa tulquu biaydiikum ila tahluk inuu qofkii halaag isku rida maya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima intan arrimoodba markaa waxyaaba jiri kara marar badanna dee waxa dhacda qofka markaa nabar iyo waxaas ku yaallaan jirhkiisa in uu dee biyaha ka ilaalintoodii ay daruuriba noqoto inkastuu dee meesha nabarkuu kaga yaallo wixii ka soo hadha uu maydhi doono masel dayrodhaafka oo kale waktigan nagu soo socda dee qabowgaa iska badan markaa dadku su-aalaha waxay ka keenaan haddaanu dee biyii ku maydhanno waxaanu ka baqaynaa in xanuun nagu dhacee maxaanu yeelayna de qofkii waa la kala qaadaya matal qof xaasil hadduu yahay oo kale oo dabeedna waktigaa dayro dhaafka uu joogo de hadduu hawl damacsan yahay ha sii dhigta biyo biyo dayran ha sii samaysto illa corarkii waa lasii hub samaystaa haddii uu doonayo inuu hawlaha galo waa inuu biyo sii diirsadaa ama uu dee dhuxushii iyo nidaamkii sii diyaarsadaa siduu dee kan kaleba ugu diyaar garoobaya ka ilaahay inuu ka habsaamo maya oo uu ka meerayso haddii uu qof dhalinyaraa yahay oo dee kadiis ay ugu imanaysana tanun baa la gudban isaga biyo diiran inuu helayo dee markaaba diirsan kara walow salaaduba ha caddaato oo nusa saacaba ha ku qaadanayso iska diirsan doonaa markaasoo waktiga uu gaadhin buu maydhan uu iska tukan doonaa adigu marka ab albaabadan kale qofka kasoo xidhmaan ama u dhuxul waayo waxba u suurogeli waayo kolkaasuu iska isticmaali karaa gebagabaysi laakiin meesha horta kolka hore takliifta dee mukalaf baad ahayd oo cibaadadan waa lagu imtixaanaya bal inaad adoonnimada iyo dhaqdhaqaaqeeda ogoshahay iyo caajis wahsanaya inaad tahay baa lagu eegaya intii lagugu eegayaba haddaad ka daasho waad ku fashilmaysaa markaa imtixaanka hawl intanaaba lagula doonayaba hawshanba wixii aad karayso haddaba waxaynu nidhi xubinkan iyo bur-igan iyo waxan uu soo sheegay dee qofkii marka uu masel xanuunsanayo in xanuunkani ama ku kordhayo ama uu foolxumo keenayo ama uu sida noqonayo muxuu ku ogaan karaa waxyaabahan ku ogaanaya wayactamidu fiihi arrinkaa aynu soo sheegnay wuxuu u cuskanaya xanuun kordha iyo mid dib dhaca iyo foolxumo mid keenaba macrifatahu dee aqoontiisu u cuskanaya hadduu nin aqoon u leeyahay oo dhaktara ama waayo aragnimada hore uu usoo leeyahay oo ber hore intuu isticmaalay jiqay ku noqotay de aqoon buu leeyahay aw abiiban ama nin dhaktare hadalkiibuu qaadanaya yaqbalu fiihi khabara warkiisa uu qaadanayo dhaktare o dhan dee warkiisa lama qaatee qofuu isleeya waxaan aqoon buu leeyahay oo masaladan wuu fahmayaa ayuu warkiisa qaadanaya fain khaafa haddii uu ka cabsado min jurxi nabar walaa saatira calayhi wax dusha ka saaran in nabarkan ma jiro nabar baa ku dhacay ama xabad ha ahaato ama waxay doonaysa ahaato nabar buu leeyahay qof balastar dusha ka saaran in ma jiro asla صaxiixa biaqsa mumkin intafayow buu maydhayaa biaqsa mumkini in alla intay suuragal tahay inuu maydho ayuu wada gaadhsiinayaa biyaha hadduu gacanta kaga yaalo nabarku dee gacanta qaybteeda hore iyo qaybteeda dambeba ha maydho soonaha nabarkuna ka daaya biyaha inta nabarka bala loo xidi lahaa ama biyuhu haddii ay soo gaadhaan dee taytariya wuxuu qaadi karo kharibmi karo infection samayn karo intaasuu markaa ka daynaya falaa yatruku kama tegayo ilaa maa qadar mooyaane law asalahu hadii uu maydho tacadaa ila ljurxi biyuhu nabarku ay gaadhayaan intuu ka daynayaa waxa weeye inta hadii uu maydho dee qoyaankii uu nabarka gaadhayo oo biyihii markii ay dee nabarkii gaadhaan dee dhakhtarkii wuxuu kuleeyahay markaa dhib baa meeshii ka imanaya ama caabuq bay keenayaan dee nabarkii waa xumaanaya marka inta hadii uu maydho biyuhu tacadi ay nabarka ku samaynayaan buu ka daynaya iska macruuf tacaddaa ila ljurxi bu watayamama liljurx liljarxi nabarkan isaga ah ku yaallana wuxuu ugaba uga gebagabaysanayaa fi lwajhi walyadayni wejiga iyo gacmihi fii waqti jawaazi qatli lcaliil xubinkan buka goortii ay banaanayd in la maydho ayuu gebagabaysanaya qofkan masalan waxaa uu nabar kaga yaallaa gacanta wixii doonaabaha kaga dhaco marka waxa uu maydhayaa dee isfarxalkiibuu iska soo wadayaa wejigiina wuu maydhayaa gacmahana intii fayoobayd buu maydhaya mada hadduu gacantaa midi kaga yaallo inta fayow marka uu maydho ayuu iska yaro sugayaa markuu engego ayuu dabeedna gebagabaysanayaa wejiga iyo gacmaha ayuu ama jidaar ama turaab midkay doonaysa hate ayuu ku masaxaya waxyaala dee khafiifa oo gebagabaysigan waxaa halkan loo gelinayaa wuxuu xisaabsan yahay xubinkan maydhistiisi ilaa xubinkii biyihii laga ilaali marka wixii bedelka ka noqon lahaa biyaha waa gebagabaysigan gebagabaysigana halkii xubinkan caliilka ah ee buka waktigii la maydhayay unbaa isagana la gebagabaysanaya dhag markuu gebagabaysigaa ku siiyo waysadana inteedii hore soo waday ayuu bidixda kasii bilaabaya waysadii iyo madaxii iyo dee cagihii saas ku dhamaystiraya markaa midka uu diidaya waxa weeye dee iyada oo waysadii kamil yeelay inuu gebagabaysi ukaco waysada intaanu kamil yeelin waa inuu gebagabaysigii la yimaadaa waqta jawaazi qatli caliil xubinkan caliilka ah ee buka goortay banaanayd in la maydho markaas filwaji weliya dayni buu ka gebagabaysanaya oo haddaana gebagabaysi kalaa jiray arrin iska waadixu halkan ku shaaga waxaynu dee la yaqaanin watayamamuu saciidan ayiban famsaxuu biwujuhikum waaydiikum lama sheegin meel kaloo laga gebagabaystay maxaa kalife sheekh sow ka far waaweyn ku qoray ee yidhi wejiga iyo gacmaha ha laga gebagabaysto qaar kalaa wax kala sheegay oo meelo kale inuu ka gebagabaysanayo qof amaba xubinkii iyo aduu kuwaasu khilaafkooda ku saaraya wainamaa qayada bidalika radda calى اlwajhi aladi yuujibu imsaas alcadwi اlmajruux bاturaab qowlkaasu meesha ka saaraya qowlkaasi waxa uu leeyahay wejigiiyo gacmahana ka gebagabaysa xubinkan isaga aan biyo la marina ciid ha mariyo markaa kaasuu leeyahay lama sheegin in meel kale laga gebagabaysanaya nasku wuxuu sheegay wejigiiyo gacmaha haddii gebagabaysi laydhaa biyo bedelaya faljunubu kii jinaabada lahaa yatayamamu mataa shaa isagu goorta uu doono ayuunbu iska gebagabaysan doonaa mathal qofkani nabar baa kaga yaala madaxa ayuu kaga yaala jinaabana waa ku timid laba midhba wuu heli karaa inuu imika gebagabaystuu dabeetana inta fayow maydho jidhka wuu heli karaa taa waxaa kaloo heli karaa inuu iska maydho oo dabeetana maydhashada kadib uu gebagabaysto maxaa kala farqiyey isagiiyo waysela-aanta waysela-aantaaba sii fududayde waxaa kala farqiyey waysada tartiib baa shardi ahaa laakiin maydhiga tartiib shardi ma aha waysada arkaanteeda waxa lix ahaayo ku jiray atartiibu sidaa ibda-u bima bada allahu bihi shaygaa ilaahay uu ka bilaabay in laga bilaabo oo dabeedna sidaa loo dambaysiiyo laakiin halkan maydhiga dee qofkii wuxuuna arkaantii maydhigaba laga doonayaba ahayd inuu niyoodo iyo inuu biyaha jidhka wada gaadhsiiyo farqiga udhexeeya wa wlmuxdiu ninkii waysada la-aa laa yantaqilu can cudwin xubinkii ma dhaafayo xataa yakmula ilaa uu dhammaystiro gaslan watayamuman maydhigii iyo gebagabaysigii muqadiman isagoo horu marinaya mataa shaa maa shaaa dhe midka uu doono midhkan dee kii hore u soo celiyey ma ah laakiin waxa uu ka hadlayaa xubinka laftiisa maal haddii uu gacantan nabar kaga yaalo qofkan waynu garanaa maydhiga waktigii gacanta waktigii gacanta la maydhaya in gebagabaysigu imanayo garanna haddaba xubinka laftiisii hadii hoos loogu dhaadhaco ma intiisii fayoobayd maydhideedii iyo gebagabaysigii isaga loo gebagabaysanaya iyamaa la horraysiinaya muqadiman maa shaa wey midku doono horumarin karaa tusaale haddii aynu kusii celino masalan qofkan gacantan baa nabar kaga yaalaa midigta markaa waxaynu nidhi kolka uu gacanta maydhideedii marayo un gebagabaysigii ha keeno oo yuu dhaafinin oo marka waysadii uu dhameeyo gebagabaysigii looma ogola ilan tartiibkii baa xumaanaya daba waaye xubinkii dee waxaynu garanay intii nabarka lahayd mooye intii kale aynu maydhayo maydhidiisa iyo gebagabaysigiisa keebaa horeynaya xubinka laftiisii tartiib daakhiliya miyaa loo laga doonaya maya isagu tartiib daakiliya male xubinku waa isla xubinkii un dee sidaa darteed gacanta inteeda fayow intuu wada maydho ayuu marka dee u yar engegsado gebagabaysigii kuxigsiinaya ama intii fayoobeyd intaanu maydhin baabuu gebagabaysan karaaba markaasuu dabeedna maydhigii kuxigsiinaya muqadiman maa shaa waa kaasun ee xubinkii un horta hawshiisii ha u dhameeyo mashruucuu xubinku doonayo wuxuu ahaa inta fayow in la maydho iyo in loo gebagabaysto meesha bugta labadaasunba ahayd labadii unu dhamaystir midkaad doonayso uhorraysiiyo xubinka waa tartiibkii xagga xubinka arintiisa wax tartiiba ma leh wlmuxdiu laa yantaqilu can cudwin xubinkii dhaafi maayo xataa yakmula ilaa uu dhamaystirmo yakmula aslan watayamuman yukamila bay ku fiicneede ilaa uu dhamaystiro aslan watayamuman gebagabaysigii iyo maydigiiba jeer uu dhamaystiro muqadiman maa shaa midku doonu horu marinaya sidaa darteed odhan maysi masaladii horeu tarteedka sheegayo tani maxay tahay fain waayahay markaasi waxay kolkuu nabar kula qabo qofki waktiyaashan dhaawacu iska badan yahay dee baabkan tayamumka iyo kolley masaladan aad baa runtii loogu baahan yahay suwartiisa fain kaana aljurxu calaa cudwin fain jurixa dheh cudwaahu qofkii haddii nabar kaga dhaco laba xubin fatayamumaani bay leeyihin waa inuu laba gebagabaysi la yimaadaa gacantiiyo lugta hadduu labada wax ka qabo labadiiba mid walba markuu waktigiisa maraya un ha u gebagabaysto labadiiba waktigaasun buu samayn doonaa xubinkiibaa markaa uu gudbay haddaba walaa yajuuzu ma banaana masxu ljurx bilma xubinkii in biyo lagu masaxo ma banaana wain lam yadurahu yaanu dhibinba xubinkan iminka nabarkan uu ka hadlaya waa nabar aan balastar lahayna furan imanka nabarkii furnaa weeye goorahan oo dhan kuu ka hadlaya laakiin nabarkii balastarku dusha kaga xidhnaa iyo sharaxiisa wuu soo wadaa in ama biyo la marinayo ama sida la odhanayo hadduu nabarkani haddaba furan yahay in masxi yar loo sameeyo oo sida aqwaasha qaarkood ay leeyihiin sidaa loo yar masaxa dushiisa maya gebagabaysigasu baa bedelaya wain lam yadurahu yaanu dhibinba yaanu dhibinbe wax ma aha markaas mashruuca maaha fain kaana aljurxu calaa cudwin calaa cudwi tayamum nabarkani wuxuu qofkan kaga yaalaa xubnihii laga gebagabaysanayay wajaba masxuhu bituraab in dee ciidda la mariyo wey masaladii horeu kasoo hadlaya waxay ahayd inkastoo ynu inagu gacanta ku misaalinayne waxa ay ahayd nabarkan furan uu ku yidhi ciidda lama marinayo aynu soo lahayn waa marka xubnaha kale ku yaalo jidhka inta kale haddii haddaba qofkii nabar uu ku yaallo waxaynu idhi haloo gebagabaysto meeshii laga gebagabaysan lahaaba ku yaalla oo gacmihii iyo wejigiia dee markaa ciidan la marinayaa masxi yaroo khafiifi hadul maro hadba mana aha nabarkii xidhnaana maha waa kii furnaa baynu weli marayna kii xidhnaa wuu soo uu gudbaya isaga ma wejigaa ku yaalla ama gacmaha waa in markaa masxigaa yarun dee si aan damqaynin aayar loo mariya markaa wuxuu qofkii noqonayaa mid gebagabaysigiisii uu dhammaystirmay isagoo bedel ka ah xog meesha dhaawaca ah isagoo bedel ka ah ee gebagabaysigiina ma sii kala badhna markaa wey macnaheedu fain ixtaaja licisaabatin hadduu qofkani u baahdo in meeshii balaster lagu nabo aw lusuuq lasuuqna way dabdiyeen bifatxi laamiya ama wax lagu dhajiyo aw jabiiratin ama kabniiyo ayaabay meeshii u baahan tahayba wajaba wadcuhaa calaa uhrin waxa waajiba isagoo wayse qaba qofka in nabarkan waxan loogu xidho walaa yasturu qarina maayo ilaa maa jidhka inun buu qarinayaa laabudda minhu lagama maarmaan ay tahay in la qariyo qofkii haddii nabar ku dhaco oo uu baado balastar inuu ku xidho ama kabniyaba lagu sameeyo laba arrimood baa muhiima wuu ku xidhi karaa jais belt wixii dhakhtarku yidhaahdaba laakiin dee horta waa inuu yahay qof siduu nabarkan iyo bogsiga jidhkiisa u ilaalinayo arrinta markaa cibaadadana qof u ilaalinaya waa inuu wixii dee suuragad ah markaa waa inuu wayse qabaa waa inuu wayse qabaa hadduu koobaba ku jiro see la yeelaya dee markaa waxba isaga waajib lama gudbanaba markaa mar haddii aanu qofku mihir qabinba oo uu kooma ku jiro salaadiibaabaan dee ka dhacaysaba waa waktigu mihirsada unbaa lala hadlayaa qofkan uu mukalafi hadduu aada u jilicsan yahayna ka war oo aanu isba dhaqaajin karayn hebeladan rogrogaya ee kaadidaba ka qaadaya ayuunbuu leeyahy bal hawshaana ku dara hadda waa tii ilaahay iyadana waa layga waa layga doonayay laakiin jidhkaygana i wada arrinkayga cibaadadana dee iska fudaysada maya adu waa qofku talagalle qofkan laga hadlay labada arrimood ee laga doonaya waxa weya inuu horta wayse qabo markan lagu xidhayo plaster ama kabniya waa in wayse qabo midka labaadna dee jirka intii loo baahan yahi waa in dhakhtarku basterka ku xidhaa ee masaafad dhan oon looba baahnayn waa inaanu iska duubin ile haaliban de inta lagu xidhaa ama kabniya ama plaster waa inta loo baahan yahay un meel iska caadiya waxba laguma xidhaba labada arimood baa muhiima buu kuuri walaa yustarad walaa yasturu ila maa laabudda min calaa uhrin tan uu kuu sheegayaa wajaba wadcuha calaa uhrin ma aha nabarkoo daahir ah ee waa qofkoo daahir ah haddii kale waa isku kaa dabaroogi kartaa oo nabarkii haddii la yidhi laba maydhi maayo daahirkiisu siduu noqonaya sidee loo safaynaya ama loo daahirinaya odhan mayside qofku isagoo wayse qaba un abalikaad ha yidhaahda dhakhtarohod oo dabeedna ha weysaysto markaa ha ku xidho fain khaafa min nazcihaa barara balastarka ka qaadidiisii hadduu dee dhibaato ka boqo wajaba almasxu calayha kulliha bilmaa waa in balastarka dushiisii biyo la mariyaa maca gasli saxiixi intii fayoobaydna iyada oo la maydhayo watayamumi kamaa taqadam sidii aynu soo kolkii hore soo sheegnayna iyada oo markaa uu u gebagabaysanayo qofka balastarkii waxa uu ku xidhay gacantii de isagiioo ama nabarkii isagiioo wayse qaba goordhowna kama furi kare dee dhakhtarku waxa uu leeyahay dhaymaha waxaad usoo noqonaysaa una farcsho kadib ama saddex isho kugu xidhnaanaya sidaa isaga wada buu leeyaha haka furfurin ee meeshu infection iyo wax qaadan ee xumaanin talooyinka de ay bixiyaan mar haddii nascigeedii dhibaata ka imanayso wuxuunu samaynayaa saddex arrimood buu samaynayaa nabarkii inuu dusha ka yar masaxo sida uu dee xadiidkii tilmaamayay ninkii nabarku biyaha ay ka galeen waxa uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa ku fillaa inuu nabarka karimeeyo dabeetana uu tayamumo oo uu masaxo jabiirada dusheeda ayaa ku fillaan lahaa markaa nabarkii meeshii bugtay biyihiibuu saa balastarka dushiisiibuu biyihii saa u marinaya ayuu masaxaya ma qoynayo laakiin wuu masaxaya masaxaad iyo dee way kala duwan yihin maydhida masaxaaddu waa gacan qoyanood meeshii saa u mariso on dee dhib lahayn waa mid inta fayowna wuu maydhaya waa laba dee gebagabaysigiina wuu raacinaya warkuba intaasu ku dhan yahay dhib badan ma leh intaanad isku arkay fain kaanat haddii ay tahay haddaba mararbuwa wuxuu sheegi doonaa wuxuu soo wadaa mararuu qofkii soo celinaya salaadii waa cinda shaaficiya madaahibta kale qaarkood inaanay soo celintaa ku raacsanayn haddii cudurdaar yimaado waad arki doontaa laakiin shawaaficdu waxay qabaan qofkii haddii uu ku xidho balastarkii meesha mararka qaarkood inuu salaadii soo celinayo balastarkii mar hadduu meeshii ku xidho gebagabaysigiiba ha sameeyo intii saxeexaydba ha maydho inuu haddana soo celinayo marar bay qabaan waa kuwan ilaa saddex jeeriya buu sheegaya fain kaanat haddii ay jabiiradani ahaatay meeshan balastarka lagu xidhay fii kayri codwi tayamum meeshii aan laga gebagabaysanayn bay ku xidhanta meelii laga gebagabaysanayay meel aan ahayn lam yajib masxuhaa bituraab dee waxba ciid lama marinayo oo wax ciidahoo dushiisa la marinaya ma jiro haddaba fain araada hadduu doono qofki an yusaliya fardan aakhara farad kale inuu tukado lam yucid sooma celinayo aljunubu kii jinaabada lahaa qaslan sooma celinayo maydhi wakada almuxdis kii bilaa waysada ahaana sooma celinayo waysadii masalan imika qofkii jinaabu lahaa balastarna waa ku xidhan yahay dabeetana waa kii maydhay intii fayoobayd maydhay nabarkiina wuu masaxay waa gebagabaysay isagoo wayse qaba ayay salaad dambe soo gashay armeel baa kaasi ahayd oo ka bugtaaye dib u maydho lama odhanayo laakiin muxuu samaynayaa dee wuu weysaysan doonaa fain araada an yusaliya fardan aakhara lam yucid junubu aslan mayri ma soo celinayo waxaan leeyahay dee wuu weysaysan maaha wuu wayse qabaabe wuu gebagabaysan oo midka meesha ku jiraa waxa weeye waysada laba salaadood waa lagu tukadaa madhabkan agtiisa tayamumka midun baa lagu tukadaa farad inkastoo culimada qaarkood ay tilmaamaan in laba farad lagu tukan karo gebagabaysiga keliya lakin iyaga waxay arkayaan gebagabaysiga hal farad un baa lagu tukada haddaad imika gebagabaysato wuxuunaad ku tukan karaysaa hal farad laakiin laba farad baan lagu ogolayn hal farad iyo sunayaal badan waad ku tukan karaysa sunayaal fara badanna waad ku tukan kartaa laakiin laba farad isuguma geynaysidoo daciif wey waa dahaaro daciif haddaba adigio maal iska waysa adigoo kolkii hore isku daray gebagabaysigiiyo waysadii ayaa duhurkii tukatay casarkii baa soo galay waysadiina kaamay jabin marka ama inaad waysadii iyo gebagabaysigii isku dartaaba mise waa inaad gebagabaysigii usamayso gebagabaysigii umaad samaynayso waayo waysaqab dee kii horaa kuu socdaa laakin farabkii aan labada salaadood laysugu geynaynin waxaan leeyahay tayammumkii baan labada salaadood laysugu geynaynin baad soo celinaysa ee waysadii ma soo celinaysa tuu ka hadlayaa waa taa fain araada an yusaliya fardan aakhara qofkii isku daray gebagabaysiga iyo waysada ayaa doonay farad kale inuu soo celiyo lam yucid aljunubu qatlan kii jinaabada ka maydhay maydhi soo celin maayo gebagabaysi unbuu soo celin wakada almuxdith kii kolkii hore wayse la-aanta ka weysayste gebagabaysigana ku daraysta gebagabaysigii inbuu soo celinaya u ka hadlaya waa taa wey waqiila waxa la yaksilu wuxuu maydhi doonaa maa bacda caliilihi xubinkan bukayntii ka dambaysay waa qiila oo waa meeluhu kulahaa daciif baan u arki doonaa waa qawlkii nawowi ka hor jeeda wey qawlkan baa wuxuu leeyahay gebagabaysiga hala yimaado waa sax laakiin xubinkii bukay intii ka dambaysay maydhideedii ha soo celiyo ilaan nabarkaasaa jidgoyn ku ahaa waysadii oo haddii uu kaga yaalay matal gacanta oo kale gacanta bidig midig hadduu kaga yaalo dee wixii ka dambeeyey ha maydhigeedii ha soo celiyo gebagabaysina ha ku daro inteeda kalena wayse qabkiisaasuu ku wadanaya hala fahma fila waqiila yagsilu maa bacda caliili qawlkani waxa u leeyahy gebagabaysigii wuu soo celinayaa kula gartay laakiin nabarkan inta xubnoode ka dambaysa ayaa waysadoodii kala go-an tahaye mayrigoodii ha soo celiyo gebagabaysigiina ha keeno ka horun baa la raacay baashii jabiirada ahayd waxaynu marka hore kusoo haynay amaba balastarkii isagoo qofkii daahir ahoo xidhay haddaba waa lagu degdegay oo dee shilalku markay dhacaan qofka arbaliikaadiga iyo waysada iyo xagga qaalibka dadku maba haleelaan waaba lagu nabayba isagio de iskaba wayse qabo iska bilaa wayse ah aan wayse qabin baaba lagu xidhayba waa kantuu ka hadlaya wain wudica haddaba hadii lagu xidho balastarkii bilaa duhrin isagoo aan wayse qabin wajaba nafcu in laga siibo marka dambe ee uu daaro qaadanayo ayaa waajiba oo haddii aan laga siibi karayn fain khaafa haddii uu ka cabsado facala wuxuu samaynayaa maa taqadama waxa inoo soo horumaray wahuwa aasimun wayuciidu salaata labada arrimoodna way daba socdaan facala maa taqadama muxuu ahaa de wuxuu ahaa inuu arrimihii isku soo daro de oo inuu waysadii la yimaado shaygii markaa saxeix ahaana uu maydho jabiirada dusheedana masaxo intaasoo arrimood buu soo samaynaya waxa u wehelinaya dee gaf buu ku dhacay qofkani hadduu markaa hore u kasay oo dee uu xusuustaayo isagoo bilaawaysaa meesha ku xidho aqoonna u leeyahy waxyaabaha shuruudahaasa kolle ku xidhanay salaadiina wuu soo celinayaa bay leeyihi oo inta salaadoode noocaa kaga tagtay ee balastarkiisaasi bilaa dahaaro uu ku watay wuu soo celinaya tiro kasta haade hadduu shan salaadood ku tukaday balastarkaasi inta ku xidhnaa xagga dambe muu dee ka soo celin doonaa walaa yuciidu in wadica calaa uhrin salaadii laakiin ma soo celinayo balastarkan hadduu ku saaray isagoo nadiifa walam yakun weliba aanu ahayn fii acdaai tayamum xubnihii laga gebagabaysanaya aanu saarnayn walaa man tayamama limaradin aw jurxin bilaa saatir ilaa man bijurxihi damun kaiiru yakhaafu min gaslihi fayuciid markaas saddexda masale halkan uu ku sheegay in la soo celinayo mid waxa ay ahayd qofkii isagii oo aan daahir ahayn kolkuu baashii balastarkii lagu xidho markaa wuxuu kuhi yuciidu salaat mid bay ahayd midka labaade halkan la soo celinaya waxa weeye walam yakun fii acdaai tayamumi buu ku yidhi idaa kaana calaa acdaai tayamum nabarkani qofka wuxuu kaga yaalaa xubnihii laga gebagabaysanayay buu kaga yaalaa marka haddii dee xubnihii tayamumka uu kaga yaalo waa meeshii marka tayamumkii oo bedelkiia la isticmaalayo meeshii laga gebagabaysan lahaaba markaa haddaba haddii uu nabarkii kaga yaalo wejigii iyo gacmihii kolleyba salaadii buu soo celinayaa bay qabaan waa masalada labaad masalada hore waxay ahayd marka nabarkii balasarka la saara isagoo nadiif ahayn midda labaadna waxa wey nabarkuba hadduu kaga yaalo wejigiiyo gacmaha cibaadadii wuu iska wadanaya wuu masaxaya intii saxeixayd buu maydhaya laakiin hadhow wuu soo celinaya waxa kaleu ku yihi walaa yuciidu sooma celinayo man qof tayamama u gebagabaystay limaradin aw jurxin bilaa saatir hadduu qofkani nabar ku yaalay amaba uu xanuun dartii la gebagabaystay ma soo celinayo weliba nabarkiisuna waa inuu bilaa saatir nabarkii kol- kolkii hore aynu kasoo hadlaynee furnaa qofku markuu kaa dartii gebagabaysigiisu yahay ee wax balad sare aanu lahayn amaba qofkani xiiqiya wixii lamida uu u gebagabaysto salaadaha uu tukado ma soo celinayo isagu ee kan uu leeyahay waa soo celinaya waa kan ama waa kan jabiirada lahu kan jabiirada la wey ee jabiiradiisii markaa waxaan leeyahay balasterkiisii markaa ku ku sameeyey ama isku xidhay isagoo aan nadiif ahayn amaba ee sidaa uu ku sheego xubnaha tayamumka uu kaga yaalo laakiin qofkii marad dartii u tayamumay dee kii aynu sheegaynay qabowga iyo ka baqay ama jawxigiisu bilaa saatir oo ha aanu balastar lahayn ma soo celiyo masale aynu soo marno inagu soo celiya kolkaa